wararka ka imanaya dalka masar ayaa sheegay in madaxweynaha ku-meel gaadhka ee waddankaasi cadli mansuur uu magacaabay ra-iisul wasaare cusub oo noqonaya nin dhaqaalayahana oo lagu magacaabo xaasim albiblaawi ninka loo malaynayay inuu jegadaasi qaban doono maxamed albaraadici ayaa laga dhigay madaxweyne ku-xigeenka dalka dhinaca kale waxaa dalkaasi ka socda bannaanbaxyo aad u ballaadhan oo ay ku baaqeen taageerayaasha madaxweynihii xilka laga tuuray maxamed mursi khadka telefoonka ee magaalada kaahire waxaa haatan si toosa ugu jira waryaheenna xuseen saxnuuni xuseen salaan kadib maxaad nooga sheegi karaysaa ra-iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay xaasim albiblaawi waad mahadsan tahay sandere axmed almuslamani la taliyaha dhinaca warfaafinta ee madaxweynaha ku-meel gaarka ee masar ayaa shaaca ka qaaday goordhow in madaxweyne cadli mansuur u magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda ee dalkani xaasim al bablaawi oo isagu ah dhaqaalayahaan lebral ah oo mar soo noqday wasiirka maaliyadda ee dowladda masaarida sidoo kale la taliya ayaa sheegay in madaxweynaha u magacaabay maxamed al baraadici inuu noqdo ku-xigeenka madaxweynaha dhinaca arrimaha dibadda maxamed al baraadici waxa uu ka mid ahaa ama uu yahay siyaasiyiinta calmaaniyiinta ee sida weyn uga soo horjeeday madaxweynihii hore ee dalkani master mursi waxa uuna hadda ka hor noqday madaxa hay-adda nuclearka ee qaramada midoobey waana nin haysta bilada nabadda ee caalamka waan gartay horey waxaan u ogeyn in dadka mucaaradka gaar ahaan ururka akhwaan muslimiin ee ugu weyn uu diidanaa magacaabistii maxamed albaradici ra-iisul wasaarahan cusub xaasim albiblaawi sidee bay u arkaan waa su-aal meesha ku jirta sandere ilaa iyo hadda koox ama xisbi ka mid ah qaybaha siyaasadda ee dalkani oo si rasmi ah uga hadlay ma jirto magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub laakiin afhayeenka xisbiga alnuur ninka lagu magacaabo naadir bakar ayaa soo dhaweeyey magacaabista xaasim bablaawi ra-iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda masaarida waxa uuna yiri waa nin dhaqaale yaqaan ah oo waaya arag ah oo wax badan u taraya dalka masar xisbiga alnuur ayaa horay u diiday in maxamed al baraadici loo magacaabo ra-iisul wasaaraha xukuumadda ku-meel gaarka ah madaxtooyada cusub ee masar iyo ciidamada dalkani ayaa xooga saaraya sidii maamulka ku-meel gaarka ah ay qayb ugu noqon lahaayeen xisbiga alnuur ee salafiyiinta si loo kala qaybiyo islaamiyiinta ka jira dalkani laakiin dhinaca kale qaybaha kale ee siyaasadda masar ee kasoo horjeeda ama kasoo horjeesta wareegtada madaxweynaha ku-meel gaarka ah ee uu soo saaray xalay ayaa sii korodhay oo xitaa waxaa la dhihi karaa kooxo taageersanaa markii hore in xukunka laga tuuro madaxweyne mursi ayaa kasoo horjeestay wareegtada kooxaha diidan sandheere wareegtada madaxweynaha waxaa ka mid ah xarakada lixda abril iyo xarakada tamarud oo ayagu ka mid ahaa kooxihii kaalinta weyn ka qaatay in xukunka laga tuuro madaxweyne mursi sidoo kale jamaaca islaamiya oo iyanu oo iyana ka mid ah kooxaha islaamiyiinta ah ee ugu waaweyn dalkani ayaa ku gacan seertay wareegtada kasoo baxday madaxweynaha dhanka kale xisbiga xoriyadda iyo cadaaladda ee ururka akwaan muslimiinka ayaa la dhihi karaa sandheere ayaa iyagu horay ugu gacan seeray inay qayb ka noqdaan hanaanka siyaasadeed ee dalka masar uu cagaha la sii gelayo waan gartay marka maxay ku dhaliilayaan waa la gartay akhwaan muslimiinka laakiin kuwii taageersanaa in mursi laga yariyo xilka maxay ku dhaliilayaan wareegtada madaxweynaha cusub ilaa iyo hadda waxyaabaha ay baahiyeen warbaahinta masaarid ayaa waxaa ka mid ah tusaale ahaan xarakada tamarud iyo xarakada la yiraahdo lixda abril waxa ay leeyihiin wareegtada madaxweynaha waxa uu ka kooban yahay waxyaabo aysan aqbali karin shacabka waxa ay leeyihiin awoodo badan ayuu isku siinaya tusaale ahaan waxay usoo qaateen in madaxweynaha uu isku siiyey awoodda isagoo marka hore hayay fulinta tii sharci dejinta iyo weliba arrinta garsoorka marka waxay yidhaahdeen waxay u dhigan tahay inuu yahay nin keliya taliya cusub oo dalka masar usoo baxay waan garta hadaynu ka hadalno rabshadihii aan idhaahda dibadbaxyadii ay ku baaqeeyeen ururka ikhwaan muslimiinka ee ahaa in waddanka o dhan la ysaga soo baxo xaggey xaaladoodu maraysa dhab ahaantii sandheere banaanbaxyada cabashada ah oo ay dhigayaan kooxaha islaamiyiinta oo ay horkacayaan taageerayaasha ururka aqwaan muslimiinka ayaa weli ka socda dalka masar gaar ahaan magaalada qaahira boqolaal kun oo ka mid ah taageerayaasha madaxweynihii hore ee masar ayaa ku banaanbaxaya fagaaraha ama fagaarayaasha raabica alcadawiya iyo alnahda ee afaafka hore ee jaamacadda kaahira banaanbaxa maanta ayaa waxa ay ugu magac dareen banaanbaxa malyuuniyadda al-shahiid waxa ayna ku baaqay waxaana ku baaqay aan iraahde isbahaysiga ay leeyihiin kooxaha iyo axsaabta taageersan ee madaxweynihii talada laga xayuubiyey qolyaha banaanbaxaya ayaa ku dhawaaqaya sandheere ereyo ay ku dalbanayaan in dib loo soo celiyo madaxweyne mursi oo isagu toddobaadkii hore ciidamada dalkani kursiga ay ka xayuubiyeen dhinaca kale ciidamada masar ayaa goordhow soo saaray sandheere warmurteed ay ku taageerayaan wareegtada madaxweynaha uu soo saaray bayaanka ciidamada ayaa ahaa mid kooban waxaana shacabka masaarida loogu baaqay inay ilaaliyaan amniga iyo danaha qaranka ciidamada marnaba ma aqbalayn ayaa lagu yiri wareegtada in amniga qaranka masar khatar la geliyo warmurtiyeedka ciidamada ayaa lagu yiri shacabka waa inay taageeraan wareegtada madaxweynaha kumeel gaarka ah oo xadidaysa xilliga kala guurka dalka iyo xiliyada ay dhacayaan doorashooyinka dalka gabagabadii bayaanka ayaa ciidamada waxay digniin ay siiyeen ciddii isku daydaa inay hor istaagto dhabaha uu waddanka masar qaadayo xiliyada soo socda ee kala guurka sandheer waan gartay su-aasheeda ugu dambaysa saxnuuni waxaa jira dalalka qaar sida dalka tunisiya iyo ururka midooda africa inay sheegeen in arrinta masar faraha lala galo oo wada heshiisiin ama dib u heshiisiin amaba dhexdhexaad inaan dhahdee laga dhex sameeyo ma jiraan dalal kaloo ka hadlay haddayse jiraan maamulka masaaridu wax ma ka yidhaahdeen
dhab ahaantii waa su-aal muhiim ah sandheere wadamada horey ugu hadlay oo ku baaqay dhinaca dib u heshiisiinta sida t v-ga masar uu sheega waxaa ka mid ah boqortooyada dalka sacuudi arabiya sidoo kale dalka turkiga ayaa isaguna wasiirkiisa arrimaha dibadda ku baaqay in la ixtiraamo rabitaanka shacabka iyo xoriyadda si waddanka masar dimuqraadiyadda uu la jaan qaado sidoo kale hay-adda azhar oo ayaguna ka mid a hay-adaha ugu waaweyn ee muslimiinta dalkani masar ayaa shalay ku baaqday in la bilaabo dib u heshiisiin si mashaqada ka alowsan dalka masar looga baxo laakiin ilaa iyo hadda waddan si rasmi ah usoo gudagalay ama u bilaabay ijraa-aadka ama tallaabooyinka wax loogu qaban lahaa dalkani masar oo la isugu soo dhaweyn lahaa kooxaha islaamiyiinta ee taageerta madaxweynihii hore iyo qolyaha kasoo horjeeda ee calmaaniyiinta ah ma muuqata sandheere aad baad u mahadsan tahay kaasi waxau ahaa waryahayaga magaalada kaahire xuseen saxnuuni oo khadka si toosa ugu jiray